galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha noofembara waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida mudaaharadii waaweyn oo ka socda dalka maleeshiya oo lagu dalbanayo in ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu xilka ka dego
marka waxay qabsadeen dhammaan magaalada hoose oo dhan marka lagu qiyaaso kor way u dhaafayaan ilaa iyo toban kun
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada jawhar oo xalay israsaasayni ay ka dhacday
ilaa iminka ma jirto khasaare dheeraada marka laga yimaado ilaa iyo afartii qof ee hore loo sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay rasaastii ay markaa diyadaarsanayeen musharaxiinta iyagoo xilliga ay u tartamayay aqalka hoose maxamed cabdulaahi xasan iyo weliba sidoo kale axmed sheekh nuur oo iyagu sidoo kale ka loolamayay kursiga dhanka weliba aqalka hoose waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle saleebaan ayaa maanta shaqadii ka joojiyey guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuur qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqa joojintan oo ah kumeelgaadh in ay salka ku hayso cabashooyin badan oo ka yimi shaqada guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoysti war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle sulaybaan ayaa lagu sheegay in si ku-meel gaar ah shaqadii looga joojiyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuur warqadan qoraalka ah ee ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa sidoo kale lagu qeexay in shaqo joojinta guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ay ku timid kadib markii uu hakad ku yimid habsami u socodkii howlaha maxkamadda islamarkaana ay isdul fuuleen shaqooyinkii loo igmaday maxkamadda gobolka iyadoo ay jiraan dacwad ciqaabeedyo badan oo aanay muddo dheer maxkamaddu waxba ka qaban waxaana sidoo kale qoraalkan lagu sheegay inay jiraan maxaabiis iyagoon la xukumin waqti dheer ku jira gudaha xabsiga dhexe ee soomaaliya qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ayaan lagu sheegin xilliga rasmi ahaan ay ku eg tahay shaqojoojinta lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka marka laga soo tago shaqojoojinta lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhinaca kale muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay cabasho ay dadweynuhu keenayaan hanaanka ay u shaqeeyaan maxkamadaha iyo madmadow ku salaysan heerka cadaaladda dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho xabad joojin siddeed iyo afartan saacadood ah ayaa duhurnimadii maanta xilliga yeman ka bilaabantay waddankaasi wakaaladda wararka ee dalka sacuudiga ayaa sheegtay in xabad joojinta ay ku dhawaaqeen isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudigu war qoraal oo ka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in xabajoojintaasi la dheerayn doono muddadeeda haddii mucaaradka xoodiyiintu ay ogolaadaan in mucaawimada iyo gargaarka bani-aadamnimo la gaadhsiiyo magaalooyinka go-doonsan dhinaca kalena afhayeeno hadlay isbahaysiga garab saarka laleh xoodiyiinta ayaa waxay sheegeen inay iyaguna ilaalin doonaan xabajoojintaasi ilaa haatanna lama soo sheegin waxyaabo xadgudub ku ah xabajoojintaasi oo dhacay yeman ayaa dagaallo ay halakeeyeen tan iyo bishii sebteembar labada kun iyo afar iyo tobankii markaasoo xoodiyiintu ay qabsadeen caasimadda waddankaasi islamarkaana ay afgambiyeen xukuumaddii madaxweyne cabdurabu mansuur haadi isbahaysiga uu sacuudigu madaxda ka yahay ayaa ilaa iyo bishii sebteembar ee sanadkii hore qymo ka waday waddankaasi iyagoo doonaya inay xukunka ku soo celiyaan madaxweynaha waddankaasi qaramada midoobeyna waxay sheegtay ilaa toban kun oo qof inay ku dhinteen ilaa iyo intii howlgalka sacuudiga ay horseedka kan yihiin uu waddankaasi ka bilowday madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa magacaabay xilalka ugu sarreeya ee xukuumaddiisa xeer ilaalyaha guud ee dalkan maraykanka ayuu u magacaabay senator jeff sessions halka uu taliyaha laanta sirdoonka maraykanka ee dibadda ee c i a da u magacaabay mike bombio sidoo kale janan shaqada ka fadhiistay ayuu u magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka saddexdan mas-uul ee trump uu magacaabay ayaa ahaa kuwo daacad u ahaa intii uu ololaha dooda badan dhaliyey uu ku jiray waxayna ahaayeen kuwo si adag u difaaca
madaxweynaha wadankan maraykanka barack obama ayaa ku jira lugtiisii ugu dambeysay ee safarka uu ku marayo wadamada dibadda waxaana xalow ka soo degay magaalada liima ee caasimadda wadanka peru isagoo isbahaysiga wadamada ay leeyihiin ugu laabqaboojinaya in siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka aysan waxba iska bedeli doonin kadib doorashadii donald trump obama ayaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu xooga ku saaray isbahaysiga ay leeyihiin maraykanka iyo wadamada kulaala badda baasifika ee ku yaala qaaradda eshiya iyo latin america madaxweynaha ayaa waxa uu ololeynayaa iyo weliba wadamo ay isbahaysi leeyihiin heshiiska lagu magacaabo transpacific partnership trade ama t t p kaasi oo madaxweynaha cusub ee la doortay wadanka maraykanka donald trump uu sheegay inuu wax ka bedeli doono dadka u kuurgala siyaasadda ayaa waxay sheegayaan in la sugi doono in trump uu ka dhabeeyo waxyaabihii u ballan qaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada wadankan maraykanka
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan intiinnii dhegaysatay idaacaddeenii saaka waxaannu ku sheegnay israsaasayn xalay ka dhacday magaalada jowhar oo dhex martay ilaalada laba ka mid ah murashaxiin u tartamaya xubinnimada aqalka hoose israsaasaynta waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar qof haddaba xaaladda magaalada jowhar ee maanta iyo saamaynta ay israsaasayntaasi ku yeelatay doorashada ayaa waryaheena maxamed colaad xasan uu ka waraystay agaasimaha idaacadda asal ee magaalada jowhar aadan xuseen daauud
maxamed aad baad u mahadsan tahay magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellaha dhexe sida aada la socoto waxaa xilligan ka soconaya olaha doorasho ee aqalka hoose iyadoo hore loo soo doortay xubnaha aqalka sare waxaase xusid mudan in magaaladu xaalkeeda iminka aan kula hadlayo oo aada u degan yahay marka laga yimaado xalay fiidkii abaara sagaalka afrikada bari in magaalada laga maqlay dhawaqa rasaadka oo xilligaasina magaalada saameyn ku yeelatay balse magaalada jowhar marka guud ahaan la eego waxaa ka muuqanaya isbedelo kala duwan haddii ay noqdaan xubno siyaasiyiin oo fara badan oo magaalada iyagoo xilligan soo gaaraya kuwa hore usii joogay iyo weliba kuwo kaloo iyuu ku guulaystay ujeedkii magaalada ay usoo gaareen oo dib magaalada kaga laabanaya gawaari fara badan iyo weliba sidoo kale dhismooyin magaalada kusoo kordhayo iyo weliba sidoo kale aqalada ku agdhow goobta hoolka shirka maamul sameynta hirshabeelle oo laga dareemaya weliba buuxdhaafka dadka ergada ah ee laga keenay qaar ka mid a deegaanada soomaalida islamarkaana ah kuwa kasoo jeeda gobolkan shabeellaha dhexe waa gartay xalay shaqaaqada dhacdada dib ugu noqono wax khasaaraho soo kordhay xalay waxaa la sheegay dad ku dhaawacmeen israsaaseyn dhex martay laba ka mid a murashaxiintii tartamaysay ilaaladooda wax kusoo kordhay oo khasaare ah
ilaa iminka ma jirto khasaaro dheeraada marka laga yimaado ilaa iyo afartii qof ee hore loo sheegay in ay waxyeelo kasoo gaartay rasaastii ay markaa sida sheegtaba ay iswedaarsanayeen musharaxiinta iyagoo xilligaa u tartamayay aqalka hoose ee maxamed cabdullaahi xasan iyo weliba sidoo kale axmed sheekh nuur oo iyagu sidoo kale ku loolamayay kursiga dhanka weliba aqalka hoose balse wareeg wareegii koobaadba muranka marka uu dhashayba guddiga doorashadu aanu waktiga u saamaxin in lasii socodsiiyo wareega labaad iyadana taasi ay timi kadib markii leerkii uu damay dhawaq rasaasta la maqlay magaaladana qalqal ay gashay oo aad garanayso in jawhar aan looga baranin dhawaqa rasaasta iyo weliba cabsida oo magaaladana la dhigi kara saameyn ayay yeelatay goortay isqabteen rasaasta ay ridayaan ilaalada hoteelada iyo weliba sidoo kale talisyada ammaanka oo iyagoo qaarkood u qaatay in magaaladu xaalad deg dega ay markaa ku jirtay balse marka la eego ololaha doorasho ee ka soconaya magaalada sida la filayo guud ahaan waa toddoba iyo soddon xubnood sagaal keliya ayaa la doorto sideed iyo labaatan ayaa harsan oo inta badanna indhuhu ay kusii fooraraan oo laisleeyahay balqaadkay ku idlaan doontaa magaaladana maalmihii ugu dambeeyaba waxaa ka jirtay saadaal ay muujinayaan dadka dheergaradka oo ay dareemayaan jawhar iyo weliba sidoo kale dadyoogu kusoo kordhay wax laga filan karo wa waa gartay marka guddiga doorashada iyo maamulka gobolka arrintan xalay dhacda ma ka hadleen iyo haddii ay jirto saameyn ay ku yeelan karto sii socoshada arrimihii doorashada
ilaa iminka ma jirto wax waroo ka soo baxay marka laga hadlayo mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba sidoo kale guddiga doorashooyinka waxaase xusid mudan xalay goorta dhawaqa rasaasta magaalada laga maqlayay in afaafka hore ee hoolka shirka maamul samaynta ay ka bilaabatay xilligaasi waxaa sidoo kale iridka kasoo baxayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre oo isagoo la sheegaya ilaaladiisu in qeyb ay ka hayaan xubnihii rasaasta xilligaasi ridayay ama baganayay oo loo qaatayba in magaalada xilligaasi xaalad amni oo haddana dhan ay ka timidna aan la saadaalin karin in ay ka jirtay waad dareemaysaa marka mas-uul uu goob marayo waxaa la socdo ilaalo fara badan ilaaladiisi rasaastii ay ridayeen iyo ilaaladii kale hore markaa usii joogay afaafyada hoteelada iyo weliba fariisimaha kale ciidamadu ay markaa kuleeyihiin aagga shirka rasaastii markay isqabatay waxay dhaxal siisay meelo ka fog aagga shirku in sidoo kale rasaas laga maqlayay hase hatee magaaladu xaalkeeda imika aada buu u degan yahay ma jirto saameyn ka baxsan afarta qof ee dhaawacantay wax dheeraado ilaa iminka warbaahintu ay heshay ama dadka magaaladu ay alhayaan kaasi wuxuu ahaa aadan xuseen daa-uud oo ah agaasimaha idaacadda asal ee magaalada jowhar maxamed colaad xasan ayuu u waramayey
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada kuala lambur ee caasimadda dalka maleeshiya iyagoo dalbanaya inuu xilka ka dego ra-iisul wasaare najiib rasaq oo lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay fadeexooyin waaweyn oo la xidhiira musuq maasuq balaayiin doolara ra-iisul wasaare najiib oo ka qaybgalaya shiirweynaha dalalka kulaala basifiga ee ka socda magaalada lima ee dalka peru ayaa gacan bira iyo handadaad ku hayay dadka siyaasaddiisa wax ka sheega tan iyo markii eedaha musuq maasuqa ay soo baxeen ra-iisul wasaaraha ayaa beeniyey inuu wax qalada sameeyey haddaba arrintan iyo dibadbaxyada ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay shaafici shariif maxamed oo ah arday soomaaliyeed oo shahaadada sare b h d ka diyaariya ku diyaarinaya waddankaas
maalmahan waxaa idaacadaha ama telefishonada ama jaraa'idka ay ka hadlayeen in maalin sabtiga la qaban doono mudaaharaad oo hadafkiisuna uu yahay in isbedel lagu sameeyo maamulka hadda dalkan ka jira ee malaysia hadafka ugu weyna waxay tahay ama mudaaharadan loo qabanayo in dowladda hadda jirko xilka laga qaado ama xilka ay ka degto inkastoo ay tahay dowlad si dimuqraadiya loo soo doortay marka mucaaradka iyo dad badan oo dhaliilo dowladda waxay ku dhaliilayaan in ay jiraan musuq maasuq iyo maamul xumo marka hadafka ugu weyn mudaaharaadku wuxuu yahay in isbedel la sameeyo xagga maamulka iyo dhaqaalaha dalkan malaysia ilaa iyo dadka waxaa lagu qiyaasaa dhowr kun oo qofood oo magaaladii maanta shaqa ma jirto waxayna caan ku yihiin finaanada loo yaqaano finaanada kalarkeeda ya jaale marka waxay qabsadeen dhammaan magaalada hoose oo dhan marka lagu qiyaaso kor way u dhaafayaan ilaa iyo toban kun dadka isu soo baxay qiyaas ahaan waxayna wateen boorar ay uga soo horjeedaan nidaamka hadda wadankan ka taliya ama nidaamka dawliga ah dabcan mudaaharaadkana waa mid nabadeed oo hadda ilaa hadda wax dhibaataa lasoo sheegay ma jiraan booliskana waa ay joogaan waan gartay mudaaharaadka waxaa hormood ka ah baa la yidhi ra-iisul wasaarihii hore dalka muhatiir maxamed waa maxay ujeedadiisu
doctor mahatir labadii sane ee lasoo dhaafayba dowladda hadda maamulka jiro waa uu kasoo horjeeday waxayna ku bilaabatay dhaliilo waayihii hore ilaa iyo markii dambe uu sanadkan bilowgiisa uu ka baxay wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay isbedel in la sameeyo oo wuxuu tabanayaa in macnaha maamul xumo iyo waxyaabo musuq maasuq ay ka jiraan marka waa ay fara badan tahay dhaliilaha uu usoo jeedinayo dowladda balse waxaa ugu muhiimsan inay dhinaca dhaqaalaha ay ka gaabiso dowladda inay wax ka qabato waxaa lagu eedeynayaa ra-iisul wasaare hadda xilka haya najiib rasaaq in uu isdabamarin badan ku sameeyey sanduuq uu markii horeba u aasaasay in horumarinta uu ka shaqeeyo
ha waxaa jirta lacago badan oo ilaa iyo ku dhawaad ama in ka badan lixdan milyan oo dollar oo lagu eedeynaya inay accounkiisa ay kusoo dhacday inkastoo asigana uu cadeeyey in lacagtan ay aheeday deeq lacageed oo kasoo gaartay wadamada khaliijka taas ayaa markii ugu horeysay ku bilaabatay isqabsiga udhexeeya isaga iyo doctor maatir ama ra-isul wasaarihii hore laakiin kadib arrintii waa ay sii weynaatay had dadweynahan soo mudaharaaday waxay ku mudaharaadayaan maaha oo keliya lacagtaas waxay leeyihiin waxaan u baahannahay dowlad xaqa oo cadaalad ah waxaan u baahana musuqmaasuqa meesha laga saaro iyo in doorashada dhici doonta labada kun iyo sideed iyo tobanka ay ku dhacdo si xaqa oo xalaal ah waan gartay ma aha ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee muhatiir maxamed ra-iisul wasaarihii hore dalka isqabtaan marka kaalinta muhatiir baan rabaa inaan ogaado oo ku saabsan ma damac siyaasadeed baa ku jira inuu mar labaad soo noqdo maadaama hadda uu xisbi cusub qeyb ka yahay
sida lawada ogsoonaya mahatir dalkan wuxuu kasoo telinaya muddo dhowr iyo labaatan sano ah horumarka dalka uu gaarana micnaha kaalintii ugu weyneyd ayaa lagu sheegaa inuu asiga ka yahay waxaa jiray ra-isul wasaare ka horeeyey midka hadda talada hayo oo lagu yiri lagu yaqaano loogu yeero axmed badawi axmed badawi waxa uu ahaa ra-isul wasaarihii bedelay mahatir xuddiisana waxaa sanay dasar mahatir laakiin markii doorashadii labada kun iyo sideed inay tahay jeclahay uu ku guuldareystay in uu muxaaradka kuladoon uu ka qaato ayaa mahatir xuddiisa wuxuu ku cadaadiyey inuu xilka ka dego waa ku guuleysta doctor mahatir inuu xilka ka qaado badawi haddana waxay isqabteen ra-isul wasaare hadda xilkan hayo oo sidiisi lamid ah uu ku amray asagana ama uu talaahaan kusoo jeedo inuu xilka ka dego balse ra-isul wasaare xilka hadda hayo waa uu ka dhega adeega arrintaas iskhilaafkana meeshaas ayuu ka imaaday halka badawi uu marka hore ka ogolaaday mahatir ninkuu yiri xilka dego isaga degay najib waa uu diiday inuu xilka ka dego marka isqabsiga meeshaas ayuu ka bilowday wixii waktigaas ka dambeeyeyna mahatir xisbigii waa uu ka baxay wiil waa isaga dhalay sidoo kale xisbiga waa uu ka baxay xisbiga dalkan ugu weyn waxaa la yidhahdaa ummo waa xisbiga dalka xornimada wixii ka dambeeyey ilaa ay hadda soo maamulayay markii arrintaas ay dhacday mahatir waxa uu samaystay xisbi waxaana hogaaminayo isaga waxaa kaloo ku jira xisbiga oo si dhexaad u ah nin hore usoo ahaa ra-isul wasaare ku-xigeen oo sanadkan isagana xilka laga qaaday marka xisbiga mahatir uu hogaaminayo ayaa had dadka ugu cadcad ee door banaanbax hogaaminaya ah waxaa kaloo xusub mudan in mahatir uu isla xalay maanta uu kasoo laabtay dalka suudaan laga yaabana saacadaha soo socda inuu ku biiro banaanbaxa waan gartay dadku waxay u qaybsamaan qowmiyado wada dega dalkaasi malaysia saddex baa ugu waaweyn kuwee ayaa hormoodka ah dibadbaxan kuwaase ka gaabsan ay ka qayb qaataan
marka laga hadlo saddexda qowmiyadoodba waxay ka siman yihiin oo ay leeyihiin waa in dalka uusan gelin qallaaso siyaasadeed marka aad fiiriso qole weli waxa ay leedahay hala dejiyo oo ysan dhibaato aysan dhicin dalkana waxaa ugu badan qowmiyadda loo yaqaano maley waxaa ku xiga chineska waxaana ku xigo hindida marka maraan arkayay saxaafadda gudaha nin uu hadlay hindida oo dhahayo hindida waxaan u sheegaya inaysan ka qayb qaadan mudaaharaadyadan haddii ay rabaan inay dowladda bedelaan waa inay system nidaam sax ee u maraan ama ay sugaan doorashada marka maleyga ayaa inkasta uu yahay boqolkiiba lixdan ilaa iyo hadda lama saadaalin karo meesha loo badan yahay laakiin chineska waxaa lagu xakamtaa inay mucaaradka u badan yihiin marka waxa keliya laga sameya waxay tahay waddankan qowmiyadaha iyagoo kala duwan yihiin diin ahaan loo kala duwan yahay haddana in dalka la wada leeyahay wax kasta oo dalkan dhibaato u keenaya laga ilaaliyo marka mudaaharaadkan uu ahaado mid nabadeed aanan dadka kala geynin qof waliba uu racdigiisa ama fikirkiisa si saxa oo saliim uu u dhiiban karo welibana waxaa laleeyahay doorashada labada kun iyo sideed iyo tobanka ha la sugo yaa hala dhaafo banaanka la isugu soo baxa iyo qalqalka siyaasadeed marka laakiin guud ahaan waxaa ugu badan dalkan waa maley oo boqolkiiba lixdan iyo shan ah waxaa kusoo xiga chineska oo boqolkiiba shan iyo labaatan ah waxaa la sheegaa hindida boqolkiiba toban ilaa boqolkiiba shan iyo toban in udhexeyso
kaasi waxa uu ahaa shaafici shariif maxamed oo arday soomaaliyeed ku sugan dalka maleeshiya wuxuu u warramayey maxamed cabdi sandheere haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo diyaariya soona jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha weliba heesaha aan idin hayna galabtaa waxaa noo soo xulayay haaruun macruuf bal warqadda ugu horraysa adiga la waayo falastiin warqadda waxay naga soo gaartay dhammaan reer cismaan maxamuud iyo dhammaan reer cabdi nuurre cigale iyo dhammaan reer axmed bashiir iyo dhammaan reer qaasim xuseen iyo korneyl haadi sheekh yuusuf axmed madoobe iyo xaaskiisa marwo maryan cali ismaaciil cabdulaahi iyo xaaskiisii iyo xasan cabdulaahi iyo xaaskiisii iyo cabdiraxmaan yuusuf iyo dhogtor cumar xaaji xasan abshir muuse nuuxow dadkaasoo kala joogay bay yidhaahdeen deegaanada ceel cali beledweyne buqa qable shaaw jalalaqsi gumarey bilaal biyo kulule kurdaaley muqdisho iyo buulo mareer waxay tahniid dhalasho u dirayaan adeer axmed macalin cabdi oo ku magac dheer cagma dhigay iyo waxay yidhaahdeen eedda aamine sheekh yuusuf oo wiil ugu dhashay gobolka banaadir maalnimadii arbacada taariikhduna ay ahayd sagaalka bisha kow iyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey dayax ducaduna waa xaggeena dayaxow sida dayaxa usoo nuur noqonkii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca aamiin ayaanu leenahay dhammaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdirasaaq indha jacayl iyo xasan maxamed absuge iyo waxay yidhaahdeen geele axmed iyo cabdulaahi qorshe iyo cabdulaahi yarisow iyo waxay yidhahdeen cayduruus cabdi xasan iyo cabdulaahi balwaan iyo cumar kiyow mahad istiila maxamed e abuukar xasan bay yidhaahdeen iyo cabdikariin mursal faarax iyo xasan kaafi m shire baadi maxamed heybe iyo cabdifataax sablaale iyo maxamed xuseen tuuraq ammaan cadde iyo mula cabdulxakiim dhammaan asxaabta waxa ay ku sugan yihiin koonfur africa gaar ahaan cape town waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdirasaaq yuusuf cabdalla iyo nasteexo bashiir oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen cape town waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhahdeen muxsin cabdirasaaq yuusuf cabdalla waxayna leeyihiin muxsin noqo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay firdowsa abuukar iimaan iyo cadar abuukar iimaan iyo cabdirasaaq abuukar iimaan iyo naciime cabdulle iimaan iyo leyle cabdulle iimaan iyo shaafici cabdulle iimaan cabdiraxmaan yuusuf fiiqow iyo zahre yuusuf fiiqow iyo najmo faarax fiiqow iyo cabdiraxmaan cali fiiqow ibraahim xaaji maxamed nuux iyo cali xasan maxamed iyo dad kaloo aada u fara badan oo halkan aanu kusoo koobi karin oo kala jooga jidda qulaysa ayay yidhaahdeen muqdisho buurweyn waxay tahniid dhalasho farxad le u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo gaclisidiisa faa'isa maxamed xasan oo gabra ugu dhalatay degmada jalalaqsi gobolka hiiraan gabadhaasi waxaa loo bixiyey sagal nuur ibraahim waxay leeyihiin soo barbaar noqonkii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaanu leenahay waa tahay heesta ugu horraysa ah in dhegaystayaashan u soo qabanayno waa cadceed yahay waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdinaasir macallin
heestani waa waaye waaye ibraahim weliba kabanka ayaa saa loogu garaacayaa hoo ya marka dadku hadda waxay baranayaan dooqii haaruun
horta heesaha sidoodaba waxay ku fiican yihiin in laysku dhafo oo kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambaba la israaciyo aloo weliba aaminsan in dadku ay aad usii jecel yihiin heesihii hore weliba heesaha waa laba nuuc dadka raba muusiga inay dhegaystaan ibraahim waxay jecel yihiin heesaha cusub dadka ereyada iyo midhaha iyo laxanka ku raaxaystana qaar badan oo ka mid a heesihii hore dad kaloo waxaa jira iyana dhinac walbaba ku jiro heesihii hore iyo heesihii dambaba isku isku Isla dhegeysta.
dhegaysan kara oo oo- oo oo hadba xaalad gaara ku dhagaysan kara yani ibraahim aan kusiiya warqadda dhankaaga noo soo qabo waxaa inaga soo gaartay cali maxamed waasuge cali qoote iyo waxay yidhaahdeen salad maxamed waasuge iyo nuurto maxamed waasuge ubax maxamed waasuge aamina maxamed waasuge adeer cusmaan waasuge nuur iyo adeer faarax waasuge nuur iyo waxay yidhaahdeen adeer barre waasuge nuur iyo eedo inshayaar waasuge nuur iyo waxay yidhaahdeen xuseen faarax waasuge iyo xasan faarax waasuge iyo cusmaan faarax waa suge iyo carabow faarax waa suge shariif muumin waa suge iyo axmed muumin waa suge cabdulaahi muumin waa suge axmed barre waa suge iyo waxay yidhaahdeen bishaar baare waa suge iyo adeer xuseen cariifow nuur iyo adeer cabdulle cariifow nuur iyo muumin cabdulle cariifow iyo axmed cabdulle cariifow axmed daab iyo waxay yidhahdeen maxamed xuseen cariifow maxamed ah, dariishad iyo waxay yidhahdeen muxudiin xuseen cariifow abti yuusuf cabdi cumar iyo hooyo xabiibo cabdi cumar iyo carabow muuse axmed caafi muuse axmed xaliimo muuse axmed iyo ubax muuse axmed sacdi muuse axmed iyo nasr muuse axmed iyo nasteexo muuse axmed iyo muhuum muuse axmed iyo abti nuur fidow iyo abti faarax fidow iyo abti cabdulle fidow iyo habaryar madiina fidow iyo habaryar suuban fidow ha ka tegina bay yidhaahdeen habaryar khayra fidow dadkaasna waxa ay joogaan gobolka hiiraan iyo magaalada muqdisho iyo meelo kale oo dunida ah waxayna taaniyad gaarsiinayaan iidow maxamed daaley iyo marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen raaxo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jiira miskiin wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen mahad iidow waxayna leeyihiin noqo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba faca aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaarta aabba cabdi axmed sheekh cabdulle dhalaweyn iyo aabba ibraahim macalin siraad iyo hooye zaynab cali cabdiraxmaan habaryar daxabo nuux iyo zahre cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire cabdi axmed eedda faadumo axmed sheekh cabdulle iyo eedda shamso axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo aarmi cumar barqadle iyo caruurteeda iyo odageeda iyo balqiis xasan iyo rufaaci sh- xasan saalax maxamed xasan iyo samsam saalax iyo nimca nuur cabdi dhammaan dadkaasi oo waalidiin iyo walaalaba ah oo ku kala nool kismaayo cape town amsterdam geneva iyo washington waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan mubaarag cabdi axmed iyo marwadiisa farxiyo ibraahim siraad oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada kismaayo waxay leeyihiin isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xaawo cumar maxamed iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq ibraahim suraad iyo maandeeq ibraahim suraad iyo axmed ibraahim suraad iyo saabiriin ibraahim suraad malyuun ibraahim suraad iyo maryan ibraahim suraad warsame ibraahim sulaad istaahil ibraahim sulaad iyo hooyo khadru daahir warsame iyo hooyo malyuun daahir warsame iyo hooyo hodan daahir warsame iyo abti cabduqaadir daahir warsame iyo mahad bashiir iyo nasteexo bashiir iyo waxay yidhaahdeen cabduqaadir iimaan dhaqane cabduqaadir jiliile waxaana dhammaantood ay joogaan kismaayo waxaana jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan farxiyo ibraahim salaad iyo mubaarak cabdi axmed oo waxay yidhahdeen dhowaan ku aqalgala magaalada kismaayo waxay leeyihiin guurkiina ha noqdo kii aad ku nasataan ubad kheyr qabana oo eebeda kala siiyo aamin ayaa leenahay haye ibraahim markana dhankii heesaha heestii jacayl guray iyo codkii macaana ee imraan jaamac intaas haddaan kaga gudubno dhegeystayaal heestii jacayl guray markana dhinacii waraaqa warqadana waxa ay leeyihin marka hore waanu salaamaynaa dhammaan asxaabta laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay daandureeya cashucuud cashaana u qaaday daandureyna wuu idin maqlaa warqadan waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo waa sugaya habar aamino waa sugaya abtigeedi waa sugaya muuse xasan xuurshow iyo xuseen axmed maxamuud iyo muumine axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo cali bariise maxamuud axmed daayir cusuble iyo cismaan xasan maxamuud iyo muuse xasan maxamed iyo ismaaciil faarax amiin xuseen faarax amiin maryan faarax amiin iyo xaawo cabdi cumar iyo hooyo faadumo qalbane iyo faadumo xuseen cali faadumo qalanjo iyo maryan cali xasan xakiimo hiraabe cadow iyo deeqe muxidiin xuseen iyo liile cali maxamuud raaxo cali maxamuud iyo axmed cali maxamuud saleebaan maxamuud dacar iyo cabdulaahi dacar iyo cilmi dacar dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan faarax axmed maxamuud iyo marwadiisa sacdiye faarax amiin oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda wardhiigley ama warta nabadda gabadhaasi waxaa loo bixiyey sakiya faarax axmed maxamuud waxaan leenahay sakiya ducada annagaa naloo soo riixa ibraahim soo barbaar noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda waa anfacda aamiin ayaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo khatra maxamed maxamuud sambal iyo hooyo kiin maxamed maxamuud sambal iyo waxay yidhahdeen aabe sheekh cabdiqaadir xaashi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cabdilcasiis xaashi cali iyo xaaskiisa faadumo maxamed ashkar iyo caruurtooda iyo xani cabdicasiis xaashi iyo waxay yidhahdeen mubashar sheekh cabdulqaadir xaashi iyo rashiid qadar cali carte iyo badro qadar cali carte iyo mubashar qadar cali carte iyo waxay yidhahdeen cabdiwelid dabaley iyo maxamed caruush adeer cabdirashiid xaashi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen axmed xaashi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir xaashi cali xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed xaashi cali madow iyo waxay yidhaahdeen cabdikariin xaashi cali madow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eeda maryamo xaashi cali iyo caruurteeda iyo cadar xaashi cali iyo caruurteeda dahaabo xaashi cali iyo caruurteeda iyo safiya xaashi cali iyo caruurteeda iyo faadumo xaashi cali caruurteeda iyo khaliijo xaashi cali iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli dabaaley iyo maxamed caruush iyo shidiyo dabaaley iyo deeqo dabaaley dhammaantood dadkaasi waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya etoobiya kenya sbain sweden iyo u k waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan iyagoo qaarkoodna ay kala joogaan soomaaliya etoobiya kenya iyo sbain sharmaarke cabdicasiis xaashi cali iyo yusra qadar cali carte oo arooskooda uu ka dhacay minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin ducada idinka la waayo waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagu nasto eebana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin aamiin markana aanu ku laaxna kaalmihii sugaanta ibraahim waxaa noo soo qabanayaa heestan waxaa la yidhaahdaa yeelka yeelka yah
aday ku taalla haye mashaakilkaaga qaado adiga saa doonta ka yeer ha ila soo doonan haa waxaa ku luqaynaya eebban xariistii jannaha ka waraabiya fanaankii weynaa xasan diiriye faarax
Yeah.
warqadani waxay naga soo gaartay ibraahin waxaa halka salaan kal iyo laabaan uga diraynaa bay yidhaahdeen dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka waxaa tahniyad dhalasho diraya cumar maxamed soomane oo ka mid a shaqaalaha t v-ga universal ee magaalada garowe gudoomiyaha dalada bunsa nuur shire cismaan gudoomiye ku-xigeenka dalada bunsa seynab ismaaciil maxamed waa agaasimaha dalada bunsa bashiir siciid ismaaciil iyo amaal cali maxamed iyo maxamed cabdirasaaq ciise oo ku magac dheer xaafid iyo axmed muuse maxamed oo ku magac dheer walow iyo saleebaan maxamuud xasan iyo cabdiweli cali cabdulle oo ku magac dheer timcadde iyo kaaha khaliif furfaa iyo xaawo cabdishakuur iyo cabdulaahi faarax mustafa faarax xirsiye maxamed waraabe aadan goos maxamed cabdiraxmaan cali casaanyo dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan agaasimaha dalada ururada bulshada rayidkaan dowliga ahayn ee bunsaa bashiir siciid ismaaciil iyo xaaskiisa qamar cali aadan oo wiil ugu dhasha magaalada garowe wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan bashiir siciid ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena salmaanoo soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisaiyo diintiisaba waxtara aamiin dhambaalkanna waxaa uu falastiin nooga yimid axmed cabduqaadir iyo waxay yidhahdeen safiyo cumar cabduqaadir iyo cabdiraxmaan axmed cabduqaadir iyo ridwaan xasan mahad iyo cabdixamiid xuseen cumar aflow iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo waxay yidhahdeen abuukar salaad diiriye ferey dhammaan dadkaasina waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cabdifataax cali shariif iyo aanise axmed xaaji cabdulqaadir oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay degmada waa beri ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducaduna waa xaggeena aamiin ayaanu leenahay isku waara noqda kuwii ubad qayrqaba kale hela haye ibraahim xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesuhu ma kala dhacaan galabta sidaan dhegeystayaashan mar horeba u sheegna falastiin waxaan soo qabanaynaa codkii cabdi taaliil warsame jacaylka walaalay jacaylka waalidkaahi
ibraahim heesaha waxaa moodaa qofkan af soomaaliga si fiican u baran yaanu dhegaysanin
haye heese af soomaali ku dhan yahay haye bal aan eegno heestan uu ku luqeeyo fanaanka cabdi taaliil warsam
waqta shalay naga tago midda hadda noo ah weli kale wuu soo socday ii socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac midnaan weel cid ugu jirin igu jirin waqta shalay naga tago midba hadda noo ah weli kale wuu soo socday ii socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jirin igu jirin isweydaadka xilliga dad igu weynaantayo wadiyo gabow baa ku jiray isweydaadka xilliga dad igu weynaantayo wadiyo gabow baa ku jiray sidaasi waaya aragow wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada sidaasi waaya aragow wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada jacayladan waa liidahe jacaylka walaalahaaye jacaylka uu waalidkahe gudalabaadiisa qaale jacaylkooda kuwee jacayladan waa liidahe jacaylka walaalahaaye jacaylka uu waalidkahay wadalabaadiisa qaale jacaylkooda ku weynay dad yahowna wareeyahayy marmadna wanaagsan idinkaana walaaciya marmadna wanaagsan hablayowna wareeyahayy marmada wanaagsan idinkaana waraaciya marmada wanaagsan niniyo waagi adduun dora buuxi wacnaa lixad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa wadiyan geeriyoon waayelnimaada cunayso way cunayso nini waagi adduun dora ruuxi wacnaa lixad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa waqiyan geeriyoon wayelnimaada cunayso way cunayso wejiguu dumayaa xubnuhu way wiiqmayaan xoog waa laga waayaay wejiguu dumayaa xubnuhu way wiiqmayaan xoog waa laga waayaay
anu intaasi ku dhaafna codka macaan ee fanaanka cabditahliil warsame markana aan waraaqihii kusoo noqono he marka ugu horeysa waxay leeyihiin waanu idin salaamaynaa dhammaan v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka waanu idinka guddoonay waxay ku bilaabanaysaa hooya xabiibo jaamac khayrihi hooye faadumo shariif iyo hooye xaliimo cilmi dheere hooyo barwaaqo iyo aabbe sheekh cali xirsi iyo adeer maxamed biixi colow iyo aabbe cali muumin aadan liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa leyla maxamed faarax iyo caruurtooda nuurudiin cali muumin duniyaa cabdidheere iyo caruurteeda iyo muxube axmed cabdi saygeeda iyo caruurteeda iyo zahra cabdidheere iyo nimco axmed cabdi iyo caruurteeda iyo kowsar sheekh cali seynab sheekh cali nuurudiin sheekh cali axmed sheekh cali saamiye maxamed cismaan iyo cabdiraxmaan sheekh cali iyo cabdicasiis cali muumin idris cali muumin iyo cabdulaahi sheekh cali dhammaan dadkaasoo kala jooga muqdisho kismaayo jarmalka maraykanka hargeysa jigjiga holland waxay taaniyad dhalasho farxadla u dirayaan maxamed sheekh cali xirsi iyo faadumo ayaan cali muumin oo wiil ugu dhashay dhowaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya wiilka reerka kusoo biiray bay leeyihiin waxaanu leenahay allah ha ka dhiga midkii loo aayo oo waxtara dadkiisa iyo dalkiisa aamiin ayaan anaguna raacinayn waxaa noo baaqayaa ay faadumo cabdulla warsame daangaab iyo ayo maryamo maxamed diirshe iyo waxay yidhahdeen ayo zahro maxamed diirshe saaruuja loo yaqaano iyo habaryar xabiibo sheekh cusmaan iyo habaryar khatro sheekh cusmaan diini degan iyo habaryar caaisho sheekh cusmaan diini iyo habaryar waxay yidhahdeen firdowso sheekh cusmaan iyo habaryaeryaal sacdiyo sheekh cusmaan diini iyo faadumo sheekh cusmaan diini iyo waxay yidhaahdeen dooyi nasteexo mucalim ciise xaashi iyo fardowso bootaan xaashi iyo mulki xasan gaabow iyo waxay yidhahdeen abtiyaal oo kale ah maxamed sheekh cusmaan diini iyo cabdi khani sheekh cusmaan diini iyo waxay yidhahdeen shaafici cabdulaahi maxamed diirshe iyo weriye ibraahim xaashi cosoble dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe cabdishakuur macalin ciise xaashi albedri iyo hooyo aamin wasaara sheekh cusmaan diini oo wiil ugu dhashay guriceel waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed shaakir waxayna leeyihiin ducada waa bahda v o a waxaanu leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfacaa aamiin haye ibraahim gabagabadii barnaamijkan waa kusii siqayna waxaan dhegaystayaasheenna falastiin u soo qabanaynaa heesta mahadhada waa codka macaan ee cismaan gacalow heestaasi ayaana gebagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa noo soo kulay haaruun macruuf tan intaan dib dambe ugu kulmi doono waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
haddaynu intaas kaga nimaadno barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha oo ay noo daadahaynayeen falastiin axmed iimaan iyo ibraahin xasan anduriland habka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhowaan waxaa magaalada nairobi lagu soo bandhigay buuggii caanka ahaa ee the crooked rib ama feedhii qalloocnayd ee uu qoray qoraaga soomaaliyeed nuurdiin faarax ee lagu tarjumay afka soomaaliga buuggan ayaa waxaa tarjumay wariyaha cabdisalaan hereeri wariyahana yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kooban ka soo diray qoraaga caankaa ee nuuraddiin faarax ayaa buuggii ugu horreeyey qaab noobala uu u qoro afartan sannadood muddo haatan laga joogo waxa uu ahaa buugga la magac baxay the cruker rib kaasi oo af soomaaliga ku noqonaya feedhii qalloocnayd buuggaasi waxaa dhowaan turjumay oo afka soomaaliga ku turjumay wariyey cabdisalaam harari oo aan kula kulmay magaalada nairobi buuggaasi dadka akhristay afka ingiriisiga ayuu ku qoraa waxaana uu ka mid noqday buugaagta sida gaarka u tilmaama dhaqamada dadka reer guuraaga iyo sida qoraaga nuuraddiin faarax uu ugu tilmaamay gabar yar oo markaasi siddeed iyo toban jira oo magaceedu ahaa ceebla oo agoon ahayd oo raja ahayd oo miyiga ku noolayd markaasna la noolayd awowgeed kadib markii labadeedii waalid ay dhinteen laguna khasbay guur nin ka weyn oo markaasi ay ka soo baxsatay waxay soo aaday magaalooyinka muqdisho iyo beled weyn oo markii hore ay soo martay nawaaxiga qallaafe iyo meelo kale oo halisa oo miyiga ka mid ah rag ayay soo raacday markaasi ganacsato ah oo alaab u soo siday ama baayic mushtar magaalada beled weyn khatartaasi waxay kaga baxsanaysay saboolnimada nolosha adag ee miyiga iyo guurka khasabkaa taasi oo gabdhaha soomaalida uu ku tilmaamay qoraagu sida loda oo kale in loo iibsanayo oo markaasi aanay lahayn dooq ay waxay doonayaan ay ku dalbadaan haddaba cabdisalaan harari ayaa ka mid ah dadka aadka u daneeyay buuggaasi la tashtay qoraaga nuuraddiin faarax oo kalsoonida ka helay waa buuggii ugu horreeyey ee afka soomaaliga buugaagta nuuraddiin oo qoray lagu turjumay waxaana fursaddaasi soo bandhigay toddobaadkan magaalada nairobi maraan kula kulmay cabdisalaan harari oo iiga sheekeeyey bal hawsha buuggaasi ka qabsatay iyo gacanta cidda ka siisay walaal buuggaasi dhowaan buu soo baxay waa markii ugu horraysay buug nuuraddiin faarax uu leeyahay oo bugaagtiisa ka mid a af soomaaliya lagu turjumo hawshaas turjumaadda anaa sameeyey buuggaasi imika waa af soomaali aadna waan ugu faraxsanay in dad fara badan ee hore noola wadaageen soona dhoweeyeen qoraaguna mudhihiisu kaalin laxadlo ka qaatay markii buuggan la bilaabayey sharafna waan ugu hayaa inuu ii gartay inaan turjumo inkastoo hawl adag ay ahayd haddana yaasiinow waxaan hawl adag laga marin dee lama helo dadka dayaafadaasi ka soo qayb galay buugga the cruka rib ama feedhi qalloocnayd oo afka soomaaliga cabdisalaan harari uu ku turjumay horeyna u akhriya buuggaasi waxaa ka mid ah mudanaha aqlibiyadda baarlamaanka waddanka kenya aadan barre ducaale goormuu akhriyey buuggaasi goormuuse la kulmay qoraaga nuuraddiin faarax ani markaan arday ahaa the first time i read a somali book was dhegeystayaal waxaan ka xunay inaan idiin dhammaystiri kari weyno codkaasi wakhtiga idaacaddana haye intaasna waxaa naga eeg idaacadayadii galabnimo haaruun macruuf iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamada waxaa inoo hayay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intaynu toddobada caawa ku kulmayno waa bahda laanta afka soomaaliga oo v o a oo idinle sidaasi nabadgeliyo wixii warar eh hadday idin dhaafaanna waxaad ka heli kartaan bogga v o a v o a somali dot com ama waxaad fariimihiina noogu soo diri kartaan somali at v o a news dot com tan iyo intaynu toddobada kulmayno nabad gelyo